بسم الله الرحمن الرحيم فصل في ميقات الحج والعمرة xajka iyo cumrada meelaha laga soo xidhanayo ayuu xusaya halkan ku sheegaya marka xajku daa wuxuu leeyahay baynu nihi miiqaat zamaniya iyo miiqaat makaaniya miiqaatka zamaniga waa toddobaatanka habeen oo shawaal dilqacda wacashrun min dilxija toddobaatankaa wey miiqaadka makaaniga ahina waa meelaha uu halkan ku sheegi doono oo nebigaa xadiliyay calayhi salaatu wasalaam miqaat lxaji walcumra dulxulayfati liahli lmadiina meesha dulxulayfe la yidhaahdo reer madiina ka soo xidhanaya afar boqol iyo konton kilomitr bay u jirtaa maka macnaheedu waxa weeye wax yar ayay u jirtaaba madiina in yar marka madiine laga soo baxo ayaaba lasoo xidhanayaaba waana meesha ugu fog mawaaqiida laga soo xidho wljuxfatu lishaam meesha juxfo la yidhahdana sham waa misra walmaqrib reer sham iyo reer masar iyo wixii galbeedka ah ayaa ka soo xidhanaya dulxulayfe meesha la yidhahdo waxaan leeyahay juxfa cafan taa hore dulxulayfe reer madiine ahayd ee tani waa juxfa iyada oo waxa ay ka xigtaa shimaal algarb ayay maka ka xigtaa waqooyi galbeed boqol iyo toddobiyo siddeetan kilomitr bay u jirtaa markaa maka reer masar iyo reer sham wey waqooyi galbeed wayalamlam meesha la yidhaahdo waxa iyadana ay usugnaatay litihamat lyaman yeman oogadeeda oo wixii yeman iyo oogadeeda xiga najdi iyo tihamaa jira gubaniyo oogayna idhaa alhajadii qadiimka ahayd markaan isticmaalo guban iyo oogo hadii lagudha gubankuna waa meesha godanka ah oogaduna waa meesha taagga ah ee biyuu ka yimaadaan markaa yeman xaggeeda waxalla wixii ka imanayo o dham yolamlam bay ka xidhanayaan dee sideenoo kale waa koonfurta kacbada iyaduna waxay u jirtaa shan boqol afar iyo konton baan leeyahay afar iyo konton kilomitr oo waa meesha ugu dhowba yolamlam afar iyo konton kilo wa qarnun meesha la idhaha qarnu lmanaasil iyaduna waxay usugnaatay linajd lyaman wanajd lxijaaz xijaaz iyo yaman gubankooda qaybtaa godankooda ah ayaa iyagana ay usugnaatay oo dhinacaa markaa xigta bari waqooyi qolyahaasaa iyaguna kasoo xidhanaya qarnulmanaasil afar iyo sagaashan kilomitr bay maka u jirtaa wadhaatu cirq meesha magacaa la yidhaahdana lilciraaq wa khuraasaan dadkaasaa kasoo xidhanaya waqooyi bari ka imanaya jumhuuriyadaha ruushka iyo khuraasaantu waa xaggaas iyo reer ciraaq dhaatu cirq iyaduna waxay isku mid yihiin qarnulmanaasil oo afar iyo sagaashan kilomitr bay u jirtaa walasalu lahu sida u fiican alcaqiiq meesha caqiiq la yidhaahdo ayaa u wanaagsan bu inuu markaa qofka ka soo xidhanaya halkaas ay isku dhow yihiin waman qofka buuhi marka fii makata qofka maka jooga walow maaran dee haba soo maraya oo oo iyadii haba soo marayeen miiqaatu xajihi makato xajkii maka unbuu ka xidhanaya qof joogay oo dee socdaalba ku maraya ha ahaadee kol hadduu reer maka yahay waa maka unbuu isaga ka xidhanaya oo qofkii marka uu dee mutamatic yahay ee uu cumradii gutuu maka iska joogo kolkii hore dhinacyadaaba ha ka yimaado oo maka ha maraya laakiin imika waa reer maka un waa kii shalayta kulahaa guriga albaabkiisao ka xidhanaya wa miiqaatu cumratihi adna alxil qofka maka joogo cumradiisu halka uu ka xidhanayaana waa xilliga halka ugu dhow ilan xaram iyo xilli bay kala yihin markaa ha ka baxay intii xaramka oo dee makiba imaka iska dhaaftay makaaba ka weynaatay intii xaramka ahayd markaa intuu meelaha xaramka ka baxsan oo dee imika iska calaamadsan intuu tago ayuu cumradii halkaa kasoo xidhanaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dee kolkii uu caasho lahaa hala raaco walaalkeed cabdiraxmaan ini raac tanciim meeshan la idhaah oo isaguba deegtan uu sheegaya ah ayuu ihi kasoo xidho markaa reer maka xajkana makay ka xidhanaya cumradana adna alxilli bay ka xidhanaya qofka aafaaqiga ahina cumradii iyo xajkaba wuxuu kasoo xidhanayaa halkee meelahan lasoo sheegay marka warkoodu waa sidaas walafdalu minhu aljicraana waxaa wanaagsan inuu kasoo xidho meeshaa la idhaah aljicraanatu minhu min adna alxil jicraanadu waa dee meel aan ka fogeyn uma tanciim uma alxudaybiya saddexdaa midun kasoo xidho adna alxilli kolkay xudaybiya halkii nebiga lagu joojiye jicraana oon kaba fogeyn iyo tanciim tanciim baanu dee nebigu amray caaisha inay kasoo xidhato waa imika maxadadaha koonaha ee batroolka iyada ah oo dee koonaha magaaladunba imika iska tahay magaaladii baa fiday iskaa marka loo sii baxaya imika madiina iyo jidkaa dheer baa lasii maraa tanciimta oo adna alxilli ay iska noqoto markaa kaalmaha ugu shisheeya iyabaa ka samaysa waman qofka maskanuhu aqrabu min almiiqaat ilaa maka qofka meeshan uu degan yahay ay miiqaadka ka sokayso ee xagga maka ay soo xigto oon miiqaadkii hadda guduhu kaga jira ogow fa miiqaatuhu mawdicu waa halkaa u joogo hadduu miiqaad soo mari lahaa miiqaadka laftiisiibuu xagga maka ka xigaa ninkaasi halka uu joogo maka kasii xidhan maayo iska tegi maaye dee gurigiisa haka ixraamto oo ka haka xidho fa miiqaatuhu mawdicu ilan markuu nebigu ka warramayay mawaaqiiddaa u cayimay waxa uu lahaa huna lahuna waliman ataa calayhin dadka halkaa jooga iyo iyo dadka soo maraya usugnaata liman bihina waliman ataa calayhin qofka halkaa jooga iyo ka soo maraya laakin ka gudaha kasii xiga dee halka joogaha ka xidho waman salaka ariiqan qofka haddaba wado mara laa miiqaata fiihi meel laga soo xidhaba aan lahayn oon hortiisa miiqaad ahayn axrama wuu iska xidhanaya idaa xaadaa marka uu la siman yahay aqrab almawaaqiiti ilay miiqaadka ugu soo dhow kalkuu la siman yahay waxba ku baydi maaye laakiin dee way wada calaamadiyeen jidadka dhaadheere soo galo oo dhan way wada calaamadinayaan oo markaa ishaaraadkii iyo qoraaladii laaftadii bay markaa ku qoran yihiin in halkaasi ay la siman tahay meel heblaayo markaa taasuma kasoo xidhanaya waman daaruhu qofka gurigiisa abcado min almiiqaat ilaa maka qofka gurigiisu miiqaadka uu ka durugsan yahay ee uu ka shisheeyo oo marka loo eego miiqaadka iyo maka inta u jiro dee maka waa ka sheeye miiqaadku dabadda ka yahay falafdalu sida wanaagsani anlaa yuxrima ilaa min almiiqaat miiqaadka uun inuu kasoo xidhaa wanaagsan waqiila waxaa layi min daarihi baa layi gurigiisa waa inagoo kaleba kasoo qaad dee xaafadaheenu ama wadamadeenu waa ka shisheeyeeno way ka fogyiin miiqaadka iyo maa fadli badan inuu gurigiisa kasii xidho iyo in uu dee iska alaabtii iska gashado iska diyaar garoobo markuu miiqaadka maraya inuu miiqaadka ka xidho sida aada u fadliga badane fiicani waxa weeye qofku markuu miiqaadka marayo ilaa u halkaa nebigu u xadiday calayhi salaatu wasalaam inuu ka xidho laakiin dhibku imika waxa uu ka joogaa haddii qofku dee uu idhaahda isagaa baan ka xidhanaya dee meeshii baanu si sugan ba u arkayn khawaajaa kuu sheegaya oo mid iskaba wareersan oo dee khamri cabaya oo kuwa shaqaalaha diyaarada waxaa oo dee warkiisiiba aan la qaadanayn hadduu doono marka la dul marayo ayuu kuu sheegayaa dee intaa qofku niyoonayaaba bahashuba dhowr kilomitr saraysa marka dhowrkii dhaweyd buu sheegayay marka uu sheegay in yar kadibba wuxuu i waxaynu dhaafnay intaasoo kilomitr macnaa intii aan dadkuba diyaar garoobinba marka dee dhinaca kolka laga eego yar ishkaal bay yeelanaysa qofkan oon ahayn qof looga qaateena marka haddii dee shakigaasi uu galo miiqaadka laftiisiina aanu garanayn dee markuu ama jabuuti ka duulaya ama berbera bay noqonaysaa inuu iska sii tukado labadii ragcadood iyo ixraamkii iska xidho dabeedna iska dihood ilaa shaygii waa cibaado cibaadadiina dadaal bay u baahan tahay iyo inaanay qofkii khalkhal ka gelin kolka haddii afdaliyad laga hadlayay oo ansixid la-aan ay ku dhacdo dee dhibkeeday leedahay waman jaawaza almiiqaata qofka miiqaadka gudba wahuwa yuriidu nusuk isagoo camal doonaya shaqo tag maahe laakiin masel xaj buu doonaya ama cumro markaasuu haddana halkii laga sii xidhan lahaa dhaafay aw axrama duunahu ama meel ka shishayso gudaha gashan ayuu ka xidhay lazimahu damun dee dhiig baa kaa ku waajibay inuu gawraco dhiig weeye fain caada ilayhi muxriman haddii isagoo xaj xidhay uu ku noqdo qabla talabus intii aanu gelin binusukin saqata dam dhiiggii waa ka dhacaya hadduu laakiin meeshii ku laabto oo dee dib buu usoo noqdo markaasuu miiqaad ka yimi oo uu kasoo xidhay dee markaa waa ka fursanaya dhiiggii wasaqata canhu damu dhiiggii waa ka dhacaya walismu aydan markaa inuu dee ku dadaalo qofki waa amir aada u muhiima dee qofkii akriyayay baad u arkaysaa mise waa mid dee aan waxba ka garanayno waa la xajaabon maqlay usha kala kulmaysa dadka iyo qarba qarbada ka haysata marka ay yidhahdaan waan xajayna ama cumraan tegayna waa aada bay udhib badan tahay macluumaad badanna dee ma soo qaadanaya qofkii markaasunbu odhanaya see loo xidhaa iyo maxaa la gashadaa iyo maxaa la yeelaa unbuu markaa odhanaya haddaad u sheegtana way wada ilaawayaan oo wixii aada u diidayso o dhan dadka iyagoo samaynaya ad arkaysa wacyigelin kasta hata lagu samey idaa araada marka uu qofkii doono waa faslo kanina waxa uu markaa ka hadlayaa exraamkii xajka iyo dee qofkii oo sunayaashii sameeya maydhashadii iyo iyo waxyaabihii maxduuraadka ah ee qofka loo diiday muxrimka ah idaa araada markuu doono qofkii an yuxrima inuu xidho ikhtisala horta dee ha maydho oo waa sunayaashii ayuu kamid yahay dee muxrimku inuu maydho walow xaaidan caadaba ha lahaato biniyati qusli lixraam niyatu tahaara kuma maydhanayso laakin dee inay exraamkii u maydhanayso unbay niyoonaysa ilamaba daahir noqonayse marka qofkii maydhashada inuu sameeyo weeyaan tahaaro qaato wain qalla maauhu biyihiisi haddii ay yaraadaanna tawada-a faqad dee ha iskaga weysaysta un haddee weysay ugu filaynan biyihi waa biyaya dee waysada ha u isticmaalo min gayri qusli shayin min badani ilan jidhkii uma gaadhayaan wain faqadahu bilkuliyati tayamama haddaanu biyaba haynina dee ha iska gebagabaysto aturaabu tahuuru lmumin asaciidu tahuuru lmumin wey qofka muminka ah dee saciidkaa ilaahay u sheegay baa dahuur u noqonaya wayatanadafu qofkii nadaafadii buu samaynaya markan uu doonaya camalkii xajka inuu xidho ilaa mudda aanu istaataabanayn oo wax isbedela aan loo ogolayn horta imika ha sii diyaar garoobo ha sii gaashaanto bixalqi alcaana wa nadfi lib wa qasti shaarib wa isaalati lwasak waxaasoo dhan buu ayuu habeynaya nabastiibuu iska xiraya timihii kilinkilada ibdiga ayuu iska rifaya ama xiraya haddii aanu rifi karayn iyo shaarubtii oo uu quseeyo wixii wasaka ayuu iska suulinaya ee jidhkiisa saaran haddii dee hawlaysnaayoo dhibaatooyin uu soo maray bi an yaksila ra'sahu madaxiisiibuu ku maydhayaa bisidrin wa naxwi baalkaa caleenta gobkood ee berigaa ka dhignayd jambo ayay isku maydhayaa ka khidmiyin wa ashnaanin ama shambooga iyo saabunta iyo koyaalahaasu dee iska isticmaalaya adugu calaa kulli xaal ha isnadiifiyo qofka mar hadduu xajkii xidhanayo aada ha isu nadiifiyo ha dahaaro qaato dahaaro aada wanaagsan oo dee kamil oo fiican uma yatajaradu wuxuu iska qaawinaya can ilmakiid waa raggii waxala waxan tolan ayuu iska qaawinaya waxyaabaha dee dawaarka uu maray waa iska daynaya mar hadduu soo dee fasilan yahay wixii fasilan wayalbasu waxa uu xidhanayaa izaaran waridaaan izaarku waa go-i la huwanayay izaarku waa guntigii ridauna waa go-a kale labadaas abyadayni nadiifayn oo cadcad oo nadiifa chiniskaa ka faa'idaystay imika waxaasoo dhan qandaraas ku haysta laba tuwaaloo dhaadheer iyo baashan shandadan yare lagu seexanaya iyo waysadii iyo dallaayadihii iyo waxaasoo dhan oo fara badan ayuunbuu soo daynayaa kuwaasaa la iska iibsadaa iska jaban oo dee uskagiina u adkaysanaya maradan maxamuudiga ahiyo in yar sidan mayse ila qofkii dibjir buu iska noqonayaa meel aan diyaarsanayn markuu rafanayo laakiin tuwaaladaa waaweyn oo midna uu iska hilaabanayo midna uu kiisho daaweyn ku laabayo markuu iska qaato muddo dheer buu rafan karaya isagoo aanay waxba iska bedelinba markaa labadaasuu iska qaadanaya abyadaynka iyo cadcadee nadiifta ah wanaclayni laba kaboodna wuu iska gashanayaa hayra muxiitayni oo aan buur ahayn oo dee saldhankan saldalkan had iyo jeer isweydaarsan dusha iska weydaarsan dadku kollay dacas bay iska gashadaanoo dacaskaasa marka laga joogsado lala hadhana qofku hortiisu mid shan dirhama kasii iibsanaya kaa wuxuu ugu talagelaya ilaa lix beer ama toddoba beer inuu iibsado intaa yar uu ku jiro acmaasha iyo meelaha saxmada leh haayeelay markuu meel saxmada galaba waa laga joogsanayaa dee dibna uguma noqon karayo markaa shay washaasun baa raraysa dharkaa iyo iyo maryahaasoo kolba lasoo gubaya kaba wanaagsanna dee waaba laga yaabaa qofku inaan uquurin hayra muxiitayni dee aan dusha ka hagoognayn wey oo aan buur ahayn wayuayibu badana jidhkiisana wuu nadiifinaya oo dee hadhowto ilan looma ogole imika waa inuu sii diyaar garoobaa oo caaisha radia allahu canha waxay leedahay waxaan u marin jiray nebiga cadarka iyo tiibkaasaan usii marin jiray marka uu ixraamanayo oo qofka baldhowrkan cishee horeha kasii uree miskigaa wanaagsan waa inuu marsadaa ile hadhow looma ogole walaa yuayibu hiyaabahu dharkiisa ma marinayo aimada qaarkoodna way sheegaan inuu marinayo walmar-atu fii daalika intaa aynu soo sheegnay ruuxii dumarka ahayd ka rajuli ninkii unbay la mid tahy oo waxyaabaha la samaynayo oo dhan iyaduna sidii ninka uun ha samayso ilaa fii nasci lmakhiid waxaan tolan iska siibidiisa kalama mid aha oo dee fa inahaa laa tanzicu laa tanzacu iyadii ma siibayso dee dharkiiba iska xidhanaysa dharkeedaa xijaabkeeda ayay iska qaadanaysaa iyadii waa cawre way iska asturnaanay dumarku had iyo jeer dee intaa wejiga un mooyaane intooda kale way iska asturnaanayaan niqaabkiun bay iska daynaysa inkastoo dadku ay caado ahaan dee dumarkuna waxay iska toshaanba maxamuudidaa cad oo dirac iyo googarad iyo mid cad oo kore iyo waxaasay ka samaysa oo cadaankaasi iyaguna yar sameeya laakiin kijaabkaasaa ufiican iyaga watakdibu kafayha labadeedaa gacmoode hor hore kilayhimaa labadoodaba waxay ku dhoobaysaa bilxinaa xinay ku dhoobaysaa wa tuladiqu bihaa xinaha waxay ku dhoobaysaa wajhahaa wejigiiyo gacmahana xinay ku dhoobaysaa si uu u qariyo muuqaalkii gacmuhu u lahaa bilicdii jidhka iyo midabkii rasmiga ahaa ee jidhka si uu u yaro qariyo xinahaasay isku dhoobaysaa haadaa intaa lasoo sheegay oo dhan ee isnadiifinta iyo ishagaajinta iyo arrimahaas oo dhami kulluhu qabla alixraam intaan la xidhanin baa waxaan oo dhan la samaynaya oo qofkii sidaa wanaagsan u diyaar garoobaya dee waa qof ku talagelaya inaga inta faraha badan qof qof soo eegaya iyo waxay dad badan oo dee xajka tegaya iskaga badan islaan odaygeedii loo geynaya iyo bal mid isaga qudhiisu raajicis u socda iyo mid jaxaad tegaya waxba isdhex qaadaya markaa marar fara badan baa waxaa dhacaysa in dee diyaar garowba ma jiraba diyaar garowgiiba ma laha sidaa darteed baa haddana ay dee daruuri bay ku tahay oo wixii diyaaradaa kasoo dega dee kol haddaanu khuruujul cawdo lahayn oo aanu magaalada u baydayn amaba fiisi xajkaba dee uu sitaba waa daruuri inu dee ma gudbi karayo meel kale waa la weydaa oo la isweydaarinaya xagga maka markaa qofkii dee intaanu ixraamanin ka hor waa inuu talagal kali jiraa intan oo dhan uu sii maraa uma intaa kadib yusalii waxa uu tukanayaa ragcatayni fii hayri waqti lkaraaha waktigii nebigu uu nahiyo wakti aan ahayn ha ku beego xidhashada oo dee labadii ragcadood ee ixraamkaa tukado markuu sidaa isu soo habeeyo wayanwii bihimaa sunata alixraam inama alacmaalu biniyaat baa la yidhaha dee sunnihii ixraamka u niyoonaya ragcatay lixraam uma yanhadu wuu hinqanaya liyashraca fi sayr si uu u gudagalo socodka faidaa sharaca fiihi markuu socodka gudagalo axrama xiina idin markaasuu xidhanaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam miiqaadkaa markii uu joogay intan oo dhan uu sameeyey dabeetana gaadiidkii la fuulay ayuu dabeetana labayka ayuu bilaabay kolka dee imikana socodku goorta uu bilaabmaya o marka haddii uu dee gaadiidkii badda fuulayana uu goosto kuwii cirka markuu fuulayana de waa marka kaco wlxraamu huwa isagu niyat dukuul fi nusuk ixraamkani waa inuu qofkii niyoodo camalkii u socday xaj iyo cumro mid kasta ha ahaadee dee inuu gudagalay fa yanwii biqalbihi qalbigiisa wuxuu ka niyoonayaa addukuula fi lxaji inuu xajkii dhex galay lilaahi tacaala ilaahay dartiina usoo xajiyayo in kaana yuriidu xaj aw ilcumra inuu cumro usoo gudagalay ayuu niyoonayaa in kaana yuriiduhaa hadduu dee cumro doonayo aw ilxaji walcumra xaj iyo cumro in kaana yuriidu lqiraan kolba dee waa wuxuu doonaya mid keliya ama labadooda kolba kii uu doonaya qalbiga ka niyoonaya wayundabu waxaa la suneeyey an yatalafada bidalik inuu taa ku dhawaaqo ayضa bilisaani oo labayka xajata wa cumra labayka xaja ama labayka cumra ilaahay waxa aan kuu xidhay dee camalkaa inuu idhacdo uma yulabi raafica sawta kor buu uqaadaya talbiyada isagoo markaa sawtkiisa kor uqaadaya ayuu talbiyeysanaya wlmar'atu takfidu ruuxan dumarka hayna hoos ba udhigaysa sawtahaa fayaqulu waxaa odhanayaa labayka allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata lak wاlmulka laa shariika lak saasuu odhanaya talbiyadu waata oo labayka waa mulxaqaadkii musanaha min xaysu icraab ajabtuka ijaaban ijaabatan bacda ijaaba ilaahay waan ku yeelay yeelitaan oo istaba soconay oo aan mar keliya ahayn waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kulli daanir ya'tiina min kulli fajin camiiq baaqii la yidhi nebi ibraahim calayhi salaam bal dadka u baaq ee uu baaqay anigu dadkii ajiibay baan ahay labaykadaasi markaa ku celcelinaya markaa dee nuuntiina ila mar haddaynu waa mulxaqaadkii musanaha idaafada darteed baa loo jaray labayka sacdayka dawaalayka waxyaalahaas uma intaa kadib yusalli wayusalimu cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed buu ku saliyaya bisawtin akfada min dalik sawtkaa hore ka yaro hooseeya wayas'al allaha tacaala aljannata ilaahay buu janno weydiisanaya ila camalkan uu gudanaya waa kii loogu gaadhayay wayastaciidu bihi min annaar ilaahay buu ka magan gelayaa naarta wayukthiru waa badinaya atalbiyat fii dawaami ixraami in alla intaa muxrimka iyo talbiyadaas u wadaya qaa'iman waqaacidan waraakiban wamaashiyan wamudajican wajunuban waxaa'idan waxaasoo dhan ood iska fahmayso hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu wax fuushan yahay hadduu logeynayo hadduu jiifo iyo hadii uu dee kalo majar iyo hadduu jinaabo qabo iyo hadduu markaa icaado leedo macnaha hadduu daahir yahay iyo hadduu xadaf leeya intaba sidaasay u badin jireen talbiyada asxaabta ridwan ullahi caleyh wayata-akadu istixbaabuha sunanimadan talbiyadu aad bay usii adkaanaysa cinda taqayuri alaxwaali walasmaani waalamaakin marka xaaladda qofku ay isbedesho ama waktigu isbedelayo ama goob laga tegayo goob loo gudbayo intoo dhan ba talbiyada wuu sii badinaya oo dee waa waktiyaasha ay aada u badinaya asxaabta ridwan ullahi caleyh markay nebiga la socdeen marka waxbuu ka sheegay waxau ihi ka sucuudin meel marka la fuulayo wa hubuudin marka hoos loo degayo wa rukuubin sucuudku waa meel taagan hubuudkuna waa meel hoos ufoorata rukuubkuna waa marka meel la fuulayo iyo nuzuul marka la degayo ama gaadiidkii la fuulayo ama laga degayo waijtimaaci rifaaq dad dee wada socdaa marka ay kulmaan rufaqadii markay kulmaan ay isku yimaadaan way ku dhufanayaan nimanka masaarida la ydhaha baa ugu cod weyn waxaa kaloo dham aamusaya oo da iyagu kasii daayaan soomaalidii horta iyagumaba wax naflaba ma akriyaan laakin marka dadku akriyayo kuwaa qayla weynaha la yidhaahdo kuwaasa ugu xoog badan waijtimaaci rifaaq dadkaa rufaqada ee saaxiibada ama wada socdaa kolkay isu yimaadaanna sheeko iyo hadal bilaabi maayaane talbiyadaasay wadaya mushkilada dadka haysata waxa wey qofku dee in cilmigii isla garanaysa inay isku raacaan iyo iyo inuu keli iska socdo mooyaane haddii aada qaar raacdo weliba soomaaliya way kuu sheekaynaya hargeysa inaad joogto mooyaane wax kale moodi maysa marka dadka intaa waa la waanaya wax waa loo sheegaya laakiin haddana waa laga yaabaa inay xanti ka dhex gasho oo dabeetana ay mararka qaarkood murmaan oo dee haasaawo iska caadiya oo dadka had iyo jeer dareen aada u fara badan buu u sameeyaa xajku dadka caalam ka yimaada laakiin soomaalida waxbaa xoogaa wa cinda saxari iyo waktigaas suxuurta la idhaahdo oo dee maaragtay fasawfa astakfiru lakum rabbi nebi yacquub waktigii nimadiisa u lahaa waktigaas laftiisana uu sii badinayaa dee cinda nuzuuli rab wa iqbaali leyli wاnnahaar waktiga habeenka uu soo qaabilaya maalinku waktigaana waa inuu badiyaa talbiyada wa adbaari salaati wa fii saa'iri lmasaajid salaadaha dabadooda iyadana waa badinayaa talbiyadii masaajida oo dhan fii baaqi lmasaajid masaajida kulligeedna ama saa'irku macnaa jamiic buu noqdaa marna baaqi buu noqdaa fii jamiici lmasaajid buu badinaya walaa yulabii ma talbiyeysanayo fii awaafihi wa sacyi markanuu awaafka ku jiro iyo markas asacyi bayna safa walmarwa uu ku jiro labadaa jeer waa ka daynaya walaa yaqtacu talbiyata talbiyadii kuma jaraya buuhi bikalaam hadal kuma goynayo liannahu icraadun can alcibaada oo hadal kaloo iska bilaa macnaa u dhaqaaqi maaye talbiyada ha ha dhamaysto jeeru dhamayste ma kala goynayo cibaadadu ku jiraa wax lagu doorsadaa ma jire dee cibaadadiisa ha iska wado fain sallama calayhi insaanu radda calayh hadduu qof salaamaha ka qaado salaamta assalaamu calaykum wacalaykum assalaam nagaa iska sii wado waidaa ra'aa shay-an fa acjabahu markuu shay arko oo uu yaabgeliyo dee kolkaana qaalo waxau odhanaya labayka ina alcaysha cayshu laakhira ilaahay u nolol waa ta aakhira buu odhanaya shay yar ula dhaca markuu arko hadduu dee ninkan awdkaa ka yimid oo arko dhulkaa qusuurta iyo fooqyadaa iyo wadankaa cajabtale marka uu arko waxba taa ayuu ku mashquuline ha isweydaariyo oo qalbigiisa xagga dambe ha ka weydaariya taasu ha yidhaahdo labayka ina alcaysha cayshu laakhira ilaahay ow tani nolol maahe waa nolol safar laga yahaye noolelo waa ta aada halkaa dambe ku sheegtae fooqyadeedu ay yihiin dahabka iyo lacagta xabad labanina daha dahabta xabad labanina lacag marmarkeeduna miskiw iyo layaabka leh waidaa axrama marka uu haddaba xidho xaruma calayhi khamsatu ashyaa shan shay baa ka xaraam noqonaya marka uu xidho axaduhaa shantaa midkood lubsu lmakhiid waxalla wixii tolani waa ka xaraam qofkan alqamiis dee shaararkaaba imanka qamiis yidhaahdaan kan kalena foob bay yidhahaan foob hadaad imanka tiraa qamiis iga iibi dee wuxuna lagu disayaa un shaar unbaa lagu disaya waa qamiis qasiir kan kale waa foob wey marawn ama dirac sidaa darteed dee dharkaa la xidhanayo ama hoose u dheeraada ama haba ha gaabnaadee kaasi waa mamnuuc wasaraawiili haddaba waa raggii baynu ka hadlaya saraawiishiina maya walkhufi iyo kii sharabaadkii lugta walqibaa bahashan dee khatiibyada ay gashadaan wa kulli makhiid iyo wax kaloo wax kastoo tolan iyo wamaa shay istadaaratu st istidaarathu ka stidaarati lmakhiid wareegiisu ka wareega tolan oo kala wiyi oo ma toloo dawaar lama marinin laakiin waa haddana waxa uu u fasilan yahay sida dee shaygan la dawaariyo kale uu fasilan yahay ayuu fasilan yahay oo sideebay ku dhici karaysa oo waxa uu yihi marka binasjin wa talbiidin wa naxwi dalik oo isagoo nasji buu ku sameeyey oo waxani waa waxa uu yahay dee nasjigu waa dee shaygan la isla sursuro iskuma tolo laakiin duntiisaa iswada suran sidaa darteed waa la iska hor keenay dabeetana faraqiyadun baa la iskaga laabay waa la isku talay un waxa uu yahy mid la isku falkiyey un caaradiisa ama talbiid baa lagu sameeyeyoo dee waaba la biinan iyo wixii lamida la isugu qabtay waxaanu sheegaya markaasaad arkaysaa imanka inaga go-a waynu iska hilaabanaynaa laakiin dadka qaarkood baa waxa ay sameeyaan dadka yar wahsanaya oo kale kan wuu guntanaya kan kale dushiisa ana biinan baabu isugu qabanayaaba xaggan horuu biinan isugu qabanaya qaybtaa hoose kilin labada kilinkila hoostoodana biinan buu dhag ku siinaya markaa ninkii waaba iska ordaya unoo dee maanta o dhan hadduu meel kasta marayo kama dhacayso jidhkiisiina ma banaanaanayo markaa xijaabkan koonada ah ee haafkee dumarku gashadaan oo kale unbuu baalkiisu ka dhigay oon dhaka lahayn ila waa kan biinanka ku farsameeye kolka dabeed sidaa aada u eegto waxaad leedahay dee warkani waa mukhiid aan dawaar lahayn un taukashay talbiidka waa kaa la isku laablaabay wayaxrumu calayhi aydan waxaa ka xaraama satru ra'sihi madaxiisa inuu qariyo bimakhiitin wax dee tolan iyo wagayrihi waxaan tolaynba oo mimaa yucaddu wixii lagu tirinaya ah fi lcaadati sida caadiga ah saatiran wax madaxa qariya wax koofiyadii iyo cumaamadii iyo halla waxaa madaxa lagu qariyee la saare lagu asturo dee wuu iska daynayaa qofka falaa yaduruhu haddana dhibi maayo alstidlaalu bilmaxmal meeshan uu fuushan yahay gaadiidka dushiisa inuu har yar ku samaysto gaadiidkii ama dayurada ahaado ama gaadi ama awre dee inuu har dusha a samaysto iyadu dee maaha wax madaxiisa ku naba kan la diiday waxii madaxiisa ku nabnaaye haraysiga lama diidana oo iraniyiinta waxooda oo dhan dhakada ka wada tuuraya oo istaantaasay leeyihin basaskooda iyo waxooda waa dhaka banaanyihi laakiin istidlaalkaas waxba male isagu waa mar haddaan madaxiisa ku nabnay qofka iyo wa xamli cidlin kiishkii raashinku uu ku jiray oo uu qaado iyo wa zambiilin wa naxwi dalik zambiilkuna waa kolay cidligaasi waa wixii raashinku uu ku jiray miiskii raashinka ama wixii ceeshku uu ugu jiray dee adigu sahayda yar hadduu madaxa ku qaado ama kolaygii raashinku ugu jiray uu madaxa ku qaado kaasi isagana koofiyad looma arkayo wixii uu madaxa saa u saaro ee macnaha uu uga dhigo dee macnaha uu ku qaadayo kaasi dhib male marka cidliga kolku sii yar fasiraya kaa shaarixu waxau ka dhigaya waxyaabahan alaabta lagu qaadanayo walaysa lahu uma sugnaanin an yadura ridaa'ah inuu baldhama u yeelo go-iisa kore walaa an yacqidahu inuu guntana male xaqu male inuu sida aynu sheegayno dee biinan iyo baldhamo iyo wax isugu xidho male sidoo kale inuu dee usa gunto oo uu isku wada gunto hoostiisa iyo xaggan kore ee laga hilaadan lahaa taana xaqu male walaa an yukhilahu bikhilaali inuu isdhexgeliyana garo male waxyaaba yarar oo isku dhow bian yaqruza muxiitan fi darafahi wayanfuda min adaraf alaakhar intuu darafkaa soo jeeda jeex jeexo darafkan kalena farara u yeelo inuu isku isdhex gelgeliyo unbay noqonaysa oo maradii uu isaga dhiga iyada lafteeda baldhamo wax isku dhow dhoweeye walaa an yukhilahu bikhilaal oo intuu saa maradii isu dhexgeliyo dhinac dalooliyo dhinaca kalena iyadii dhexgelgeliyo ku gungunto bay noqonaysa walaa yarbita khaytan fi ar darfi uma y uma yarbutahu biaraf alaakhar inuu darafkaa u sameeyo marada xarko tan kalena uu ku gunto iyadana xaquma leh mar baldhamuu diiday marna in iyadii la isdhexgeliyo marna in iyadii darafyadeedii xarka laga soo lulo oo kuwii kale lagu gunto biaraf alaakhar lagu gunto intaaba midna uma banaana gaar ahaan ridaa-i wey go-i kore walahu waxaa usugnaaday caqdu lizaar daalkan guntiga ah inuu gunto haddii dee ay ku kalifto ilan wuu dhacayaa orodkan faraha badan iyo jiirhkane inuu gunto wuu heli karaa wa shaddu khaytin calayhi inuu kiishad ku adkeeyana waa heli karaa kiishad weyn baa la samaystaayo had iyo jeer dee qofkana marada u haysa oo aada u adkeynaysa lacagtiiyo dee sharcigiiyo waxaana uu ku ridan karo markaa go-i intu dee qofku kor usoo dheereeyo unbuu dhexda ka xidhaya dabeedna si aan loo xadin waabuu sii daynaya uu laalaadinaya un oo sidan macaawista yamantu ay uxidhatay ee suunka intay bartan kaga xidhaan dabeeta ay gebigiisaba sida googaradoo kale isugu sii daaya saasunbuu qofkii samaynaya markaa qofkii baadhan lahaa dee intuu soo rogayo maradii uu kor usoo faydayo ayaaba dee wax dhan wakti dhan qaadanaysa oo cidlo joojin maayo saasuu samaynaya markaa inuu khaydkaa shakadaa weyn ku xidho oo dabeetana uu isku sii daayo waxay dan uga noqonaysaa inaan ciyaar marada uga dhicin laakiin sidan go-a aynuu guntanee caadigaa waa iska furmaya markiiba iyado wathaani ka labaade qofka loo diiday xajka xidhan waxyaabaha loo diiday waxaa kamid a oo midkii labaada yaxrumu waxa ka xaraama bacda alixraami atiib waxalla wixii udgoon fi thawbi waalbadani waalfiraash maradiisana ma marinayo jirhkiisana ma marinayo halkan uu ku seexanayana wuu ka daynaya oo ma marinayo cadarkii adigu waa kuwan waa kasoo wada kalmiski bahalkaa cadarkaa miskiga la idhaahde la marsan jiray iyo walkaafuur geedkaasoo isaguna udgoon wazacfaraan casaan iyo udgoonba waa leeyahay wa shamulward isagana inuu inuu ursado dee caleenta aadka u udgoone wardiga la idhaahdo iyo walbanfaz walbanafj kaa isagana ma isagana ma xidhanayo banafsiju buu ihi marka dabiskiisa la ego waxaynu af soomaali ku sheegna ma hayno waa geed xamar oo kaleba iska dhe iyo wa nayluufar iyo nayluufarka ah waa laba geedoo dee iyaguna udadgoon bidaat sida tarjamada si toosa geedkaa loogu gudbiye ka uu dee ka baxaya xaggeena way iska yar adagta irtaa udgoon iyo wa kulla mashmuumin wax kastaoo la ursado iyo watiibin wax kasta oo udgoon inuu qofkani dee ursado oo uu isticmaalo waa loo diiday ile markii uu soo xidhanayo fursadu hayste dee kolkaa ha iska soo dhamaysta mid aan ka go-ayno cadar wadaadoodkii adkaa markaa hasoo marsado intan dambena ha iska daayo oo wuxuu ursado iyo wuxuu ismariyeen idnayu jirin kan bagastaanta lagu sameeya ee yaryada furkale saa lasu mariyo kaase aada iyo aada u cajo badan oo aan go-ayn muddo ilaa saddex afar cisho inta maala yawma carafa marka laga bilaabo ilaa ayaam siriqa labada hore waa afar cisho afartaa cishaba inuu qofku yeelaa laga yaabo intaanu xidhan kol haduu soo marsado wayaxrumu waxaa xaraama rashu maai lwardi biyaha udgoone maaulwardiga la ydhaah iyo wa maai zahri biyaha iyaguna udgoone maahuzahriga la ydhaahdo inuu qofku isku rusheeyo amaba jirhkiisa iyo dee maradiisa iyo gogashiisa waa la diiday wakadalika sidoo kale adduhnu lmutayab saliidan udgoon inuu marsadana maya oo saliidda inaad aragtay mooyaane intan yara cagadaha ku jirta dee qaar baa udgoona cadar ku jira oo haddii matala ad ursato dee udgoon iyo saliid isku jiraa yaxrumu shamu kaa inuu ursadaa ma banaano waa xaraam wa dahnu jamiici badanihi bihi jidhkiisa inuu mariyana oo uu ku subkana maya meeshan dee marka dadku ay ku jiraan taqashuf baa lagu jiraa imtixaan baa la maraya naftii iyo badankaba leh oo cibaadadii qofkii waxaa laga imtixaanaa mar nafta marna maalka marna labadaba dee kolkan salaada oo kale waa cibaada badaniyo jirkii laga imtixaanaya kolkan sekadana waa maalkii xajkiina waa labadiiba inuu qofkii maalkiisiina bixiyo jirkiisiina dee imtixaankan u diyaargaroobo sidaa darteed baa dadkii oo dham isu egaanaya oo haddii uu wasiir ahaa iyo haddii uu boqor ahaa iyo wixii oo dhami dee laba go-un ay leeyihiin iyo labadaa midho dacaska ah sidaa darteed ayaanad kalaba garanayn midaanu maalin wada cunaynay bahal yar oo cinab oonu meel wada fadhinay buu markii dambe mid inoo sheego su yihi waa safiirka dawlad hiblaayo meeshaa ufadhiya dee isku laba go-un baanu wada gashanay oo macnaha aan dee la kala garanayn wuxuu yahay iyo wixii bari gaadi wadan jiray iyo wixiisii o dham way iska hadayaan inkastoo dadka boqorada ay miise gaara siiyaan oo dhul gaara ay udhisaan oo dadka iska iyo dhexdhexaadka wey marka taqriiban waxaa la doonayaa inay ummadii ummad isku dhex jirta ay noqoto oo ay aanay waxba ku kala soocmin weyn waduhnu wadahnu jamiici badanihi bihi taasina waa xaraam jirkiisa inuu wada mariyo ka duhni lward ka geedkaa udgoon iyo walbanasij banasijkaasoo isna udgoon dee saliidna leh iyo wamaa ashbaha dalik bir buu tirinayaa dee shaamta aada uga baxda iyo masari waa laga yaabaa markaad eegto munjidka inuu dee geed yaroo caleema la sawiro aada hore u gara wain kaana haddii uu yahay saliidani kayra mutayabin saliidaan udgoon lahayn haddii ay ti ka zaytin waaba saliidan saytuunka iyo waa shayraj taa naarajiinta ashaa dee naarajiinta ah ee qumbaha iyo wa naxwi wixii lamid a xaruma waxaa xaraam noqonaya an yadhana bihi lixyatahu wara'sah inuu madaxa iyo garhka ku subko un baa la diiday oo dee wuxuu sheegaya ilaa an yakuuna aslaca inuu dee bidaar leeyahay mooyaane oo dee bidaarkii fursad buu halkaa haysta meeluu fursad haysta halkana baynu aragnay isagu saliiddii buu marsan karaya macnaha waxa ay ka duulayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayo waktiyaasha ducada la aqbalayo waxa uu sheegay nin gacmaha kor u taagayo ashcafa akbara basaasan oo boodhna leh waa waktigii ducada la aqbalayay buu ninkaasi taagan yahay xagga dambuun baa ka xumaato xalaan cun buu noqdee waa waktigii dee ducada maaragtay la aqbalayay marka haddaba dee ninkan basaasta yeelanaya timihiisa ay ka muuqanaysaa waa kii timaha lahaa un laakiin isagu abuubidaarkii xaadhnaha dee isagu wax basaasa iyo wax ka muuqdo toona male dhakadiisi waa jidhka oo kale un walaa yaxrumu xaraam noqon maayo shamuhu in la ursado kan aan udgoonka lahayn iyo wadahnu jamiici badanihi jirhkiisa inuu ku subko marka laga reebo garhka iyo madaxa wayaxrumu calayhi qofkan xajka xidhan waxa ka xaraamahoo kale aklu طacaamin fiihi tiibun raashin udgoon uu ku jiro ilaa waa jiraa raashinada qaarkood baa udgoon lagu daraaye ama saxfraankiiyo udgooneynayaba udgoonkaasoo daahirun uu muuqanayo dacmuhu aw lawnuhu aw riixuhu intaasiba ay muuqanayso waa udgoon dhadhankiisii aada uu ka soo baxayo ama urtiisi amaba lawnkii iyo midabkii saddexdaa hadduu miduun muuqanayo qiibkii maya waa la iska daynaya aw riixu ama urtiisi ka raaixati maa lwardi biyaha maalwardiga la yidhaahdo oo dee raashinkii lagu darsado weeye dee ur bay leeyihin wa lawni zacfaraan geedkan zacfaraanka la yidhaha briiska lagu caseeyo oo dee isaguna midabkii leh iyo wa acmihi acmi zacfaraan buu noqonaya oo zacfaraankiibaa midabna leh dee dhadhanna leh iyo wa acmi cambar geedkan cambar bahalka cambarka la yidhaahdo dhadhankiisii inuu isaguna kasoo baxo maya fi ljawaarish waxyaabaha la ridqo majruush baa fiicnay fil majruush inuu idhaahdaabaa fiicnay shaygii la ridqay ee raashinka ah haddii cambar lagu daro jawaarishtuna waa waxyaabihii aalada ahaa weeye wax lagu ridqayey jaarish jawaarish waxyaabihii wax lagu ridqayey cambarka udgoonkiisan kasoo baxaya haddii markaa raashinkii uu ka uro ama uu ka dhadhamo maya markaa jawaarishku waa dee erey iska luqaahe waxa unbuu noqonayaa un waxyaabihii la ridqayay ayilxalwaa baabu kani leeyahy xalwadiya wanaxwi ayiljawaarish shaygaa la cajiimayo la ridqayo haddii dee cambar lagu daro oo udgoon uu noqdo ama dhadhankii uu ka muuqdo ama midabkii waa la diiday wayaxrumu waxaa xaraama dawaa lcarab bahashaa dawada ee dhididka maxaa la yidhaahdaa bootar dheh botarkaa weeye intoo la marsado waxa uu yareeyaa botarku had iyo jeer dhididkuu joojiyaa ad imika marsato dee dhididkii u istaagaya markaa laakin dee waana udgoon oo adiga arkay dawada dhididkay ku magacaabeen isaguna udgoon buu leeyahy iyo walkuxlu indhakuushi almutayabayni ee la udgooneeyey haddii dee botarkaasina udgoon uu leeyahy indhakuushuna udgoon ay leedahay muxrimkii wuu iska daynaya maalmaha ha xijista shanta ah ee imtixaanka uu marayo marka maxaynu soo dhaafnay labadii qofkii muxrimka ahaa mukiid oo dhan inuu iska daynayo ragga ahaa dumarkii iyo raggiibana inay iska daynayaan wixii udgoonaa ama jidh ha ahaada ama raashin sidii tii basaas ku jirtay ixdaadka oo kale wey wathaaliu ka saddexaad ee ka xaaraam tahay yaxrumu waxaa ka xaaraama xalqu shacri timihiisa kol hadduu xaj xidhan yahay inuu xiiro iyo wanatfuhu inuu rifo walow bacda shacratin xabatina barhkeedna ha ahaato taqsiiran min ra'si isagoo dhakadiisa gaabinaya hadduu maqas qaado oo xabatina ama xabadaha tina saa uga jaro maya yaan ufujininba walaw kaana macnaha taqsiiran lira'si markaanu leeyahy walaw kaana dalika taqsiiran lishacari lasti'saalan min ra'si madaxii hadduu doono dee yaanu tintii guntaba ka jirin hadduu gaabinayo waa isku mid un iyo hadduu fujiyo waa isku mid hadduu gunta ka xiriyo hadduu gaabiyo labadaba waa la diiday aw ibqihi ama kilinkiladiisa inuu ka rifo aw caanati ama nabasta aw shaaribihi ama shaarubta wasaa'iri jasadi jidhkiisa timaha ku yaalla ha u jooge mar hadduu kolkii hore isa soo nadiifiyu soo hagaaji dee muxuu kaga noqnoqonayaa iminka aan ciyaar ahayn cibaaduu ku jiraa ciyaar looma baanee ha iska daaya wadwadkaa wa taqliimu adaafiri walaw bacda dufrin cidiyihii inuu gurana maya xabad cidiya barhkeedna ha ahaata dee horaab usoo guray annaasu sullita limaa nuhiya canh dadka wixii loo diido waa lagu sallidaa baa layidhi hadday sameeyaan bal ka war fa idaa tatayaba aw labisa markuu udgoon marsado ama iska xiirto iska xidho dharkii mukiidka ahaa ee loo diiday aw xalaqa halaatha shacraat ama saddex xabo oo timir timo ah ayuu xiray aw qalama halaaata absaar ama saddex cidiyood buu jaray aw baashara ama wuxuu ruuxii dumarka iskala mubaasharooday fi ma duna alfarji bishahr iyadoo shahwadaasina jirto aw dahana ama waabuu iska subkaday lazimahu shaatun dee waa waa fidyoobay qofkaas calayhi lfidya fidya lagu leeyahy wahuwa mukhayarun waxaanu dee kala dooranayaa bayna dabxiha inuu gowraco uma maxiluha ila lbayt alcatiid mina uu ku gowraco wa bayna an yucima iyo inuu bixiyo halaaata asuc saddex saac oo saacidana muxuu ahaa qadarkiisa maxaynu kusoo sheegnay laba kiilo iyo nusrada albadhe iyo rubuc kiilo iska dhe ogaa kolka saddex lagu dhufto maxay noqonaysaa adigu waa iska toddoba kiiloba dheh likulli miskiini nisfu saac ayuu siinaya waxaa kaloo ka dooran karaa bayna sawmi halaaati ayaam hadduu raashinkaa waayo saddex maalmood inuu soomo saddex maalmood buu soomi ama halaaatu asc buu bixin ama neefkaasuu gawrici fain calima hadduu ogaado anahu isagu in saraxa lixyatahu garhkiisa hadduu feedho garhfeedh mariyo aw khallalahaa ama uu faraha sidaa u dhex geliyo intafa shacru inay tima rifmayaan buu ogyahay oo timihiisu inay go-aan buu yaqaan xaruma dalik ti inuu sameeya waa ka xaraam ila wuxuu ogyahay in dhakadiisu timuhu iska daataanoo bidaali soo haysa markaa hadduu feedho ama madaxa faraha sidaa ugelgeliyo inay rifmayaan buu ogyahay daadanayaan daaka daayo xaruma dalik falow khallala haddaba hadduu farii gelgeliyo aw kasala wajahu ama wejigiisibuu maydho fa ra-aa fii kafihi shacran waxa uu ku arkay dabeedna timuu ku arkay wacalima waxaa ogaaday anahu isagu huwa aladii natafahu timihii uu rifay inuu yahay xiina kasala wajahu markuu wejiga maydhayay aw khallala amaba uu timaha saa u dhex gelgeliyay lazimahu lfidya nin tima rifay undheh fidyadii baa dee lagu leeyahay kolka neefka ariga ah ee masaakiinta halkaasi joogaan ay u aayaanun buu gawracayaa markaa adigu hadigaa iyo fidyada waa la gawracaa haddana imika sidii berigii hore maaha dadkan gaar ahaan madowga iyo afaariqada ayaa aada ugu fara badan oo dee kuwaasa iska qaata oo u ahay oo magaalada junuuddan unbaa kasoo dareereysa odanaysa malaha nisbo weyn boqolkiiba ayay ku yihiinba dadkaa madowga ahi oo iska jooga meesha oo iyagu xajkaa iyo dee dadka nusuga gudanaya uun ka agdhow wain calima hadduu ogaado anahu isagu kaana qadinta qad intafa bin binafsi xabadantin inay iska go'day oo dee siday doontaba ha u go'dee aw lam yaclam haada walaa daaka inay iska go'day iyo iyo inuu isagu gooyay baanu kalaba garanay falaa shaya caleyh dee waxba laguma leh ilaa shaki waxba laguma xukume ina alyaqiina laa yuzaalu bishak oo yaqiintii shaki meesha kama saarayo wain ixtaaja qofkii hadduu baahdo haddaba ilaa xalqi shacr inuu timihii iska xiro sida ayaduba ay sheegayso qofkii dhibaata madaxa ay kaga sugantay aw xarin amaba waxa ku dhacay dee kulayl oo xaraaradiida aada u badata iminka xajku waa wanaagsan iyo wakti qabowbu ku hagaaga oo waktiyaasha aan dee kulaylka ahayn dee bustaba loo baahanayo ku hagaagay laakin waktiyaasha ay aada u kulushahay meeshu marka uu ku hagaago dee dadka qaarkood bay kalifaysaa inuu madaxu qarxa hadii aanu iska xirin timaha aw kathrati qamlin ama dee timihii oo daadanaya waxaan leeyahay injirtii baa ku badatay sidii saxaabigu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam warmaan moodayn dee dhibaatadu inay halkan kaa gaadhay iyadoo injirtu ay kasoo daadanayso dadka ilan kala duwan oo dadka dhididkooda ayaa xagga injirta ka dhalashadeeday ku kala duwan yihin qofbaa intuu doonaba ha isnadiifiye in yari haddii ay jir dhidid yahay qabsato maradiis ay injirtu dhalanayso qofna waxaa laga yaabaa muddo dheer isagoo dhidid iskale inaanay ka dhalan oo way ku kala duwan yihin dadku xaggaas haddii injirtii ay ku badatana iyadana dee waa xiri karaa aw amase ixtaaja wuxuu qofkani u baahday ilaa lubsi lmakhiid inuu shaygii tolnaa iska xidho intanuu xajka xidhan yahi lilxari walbard kulaylkiibaa heer sare gaadhay ama qabowgii aw ilaa saktiyati ra ama inuu madaxii daboolaabu u baahday oo xanuun baaba ka haya oo haweeya waxbaa kaga jira falahu dalika wayafti dee cudurdaar buu haystaaye arrimahan ha sameeyo dee fidyadiina ha iska bixiyo isaga dee fidyadii unbaa looga fadhiyaa markaa fidyadii unbuu samayn doonaa waraabicu ka afraad ee la diiday qofkani mar hadduu xajka xidhan yahay yaxrumu ljimaacu fi lfarj inuu jimaacaa sameeyo xaaskiisii galma iyo waxa uu ka dayo maya wlmubaasharatu fiiha fi ma duna alfarj wixii aan farjiga ahayn inuu mubaasharo ka sameeyana maya bishahwa isagoo dee waxunguraynaya kalqublati waalmucaanaqati waallamsi bishahwa soo af carabiga wada fahmi maysaan waa iska wada garanaysaan bel a intaas dee wuu ku celceliyaa waa musalaxaad fiqiya oo xadiidkana aada ku arkayso dee fiqigana aada ku arkayso haddii haddaba uu mubaasharada noocaasa sameeye intaasoo arrimood wadata alqubla waalmucaalaqa wallamsu bishahwa waa ninkii xaajiga ahaaba arrimaha ukacay ee lagu ogaa markaa inuu dee cibaadadan guto oo uu isilaaliyo bani aadam waa noocyo badan yahay fain jaamaca camdan haddaba hadduu camdi intaa horta kaasina waxa uu kamid yahay waxyaabaha loo diiday xaraanta ah fain jaamaca camdan fi lcumrati qabla faraaqiha cumradii intaanu kaba bixinba ayuu ogaan u sameeyey jimaaca aw fi lxaj xajka dhexdiisiibuu cumro sameeyey faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj waxyaabaha loo diiday buu dhex gala qabla taxallul lwal taxallul lawalna wuu inoo soo socdaa waxyaabaha rabaxa alramyu waldabxu waalxalq saddexdaasa rabaxa la ydha laba kamid a hadduu sameeyo taxallul lwal buu gelaya marka intaanu halka dambe inoogu imanaysa taxallul lwal intaanu samaynin ayuu jimaaciiba layimi fasada nusuku camalkiisaasi waa u dhamaatay wuu buray camalkiisaasi waa ka kaca nusukuhu macnaha cumro iyo xaj midku doonaya ha ahaado maxaa imanaya haddaba arrimahan soo socdun baa lagu leeyahay isagii wayajibu caleyhi waxaa ku waajibaya itmaamu inuu dee dhamaystiro horta kamaa kaana yutimuhu sidii uu u dhamaystiri lahaa law lam yufsidhu haddaanu kharibin sidii u dhamaystiri lahaa camalkan yuu dhexda kaga tegin ha dhamaystiro isagoo hadda kaba fasahaaday dhexda waatimu lxaja waalcumrata lilaahina waa haysataa ninka jimaaciina waa kana uu sameeyey haddaba imaamkii ha sameeyo horta waa dhamaystira ka fasaaday waa mid waxaa kaloo ku waajibaya walqadaau cala alfawr deg deg inuu usoo qalleeyo oo deg deguna waa goorma de haddii ay cumro tahayna waktiga ugu horeeya ha soo qalleeyo haddii uu xaj yahayna de deg degiisu waa waktiga waa sanadka soo socda un dee haddaba wain kaana alfaasidu taawucan wain kaana alfaasidu taawucan haayo ka dhig shay camalkan fasahaaday sunnaba ha ahaadee haddana inuu soo qalleeya waa waajib xajkan uu fasahaadiyey cumradan uu fasahaadiyey waa sunna xajatulislaam mabuu ahay sidaa darteed sunnaba ha ahaadee haddana ha soo qalleeyo walkafaaratuna waa waajib saddex arrimood buu isdaba dhigay ugu horeyn inuu dhammaystiro iyo inuu si deg dega usoo qalleeyo iyo in kafaara uu bixiyo sidii qofkii markii uu soomka xidhnaa haddii uu jimaac la yimaado uu markaa ula imanaya kafaarada sidii oo kale qofkan xajkii jimaaca ku fasaadiyeyna edabdarhu sameeyey isaguna kafaaraha keeno wahiya badanatun waa neef geela neef geela laga doonayaa ninka inuu gawraco fain lam yajid fa baqara neefkii geelaha hadduu waayo dee neef looba ha soo qabto fain lam yajid fa sabcu shiyaa haddii aanu neefkii loobaa helinna toddoba neef oo adhiga ayaa u dhigma toddoba lagu dhuftay shan iyo toban waa imisa boqol iyo iyo shan neefka gelina boqol qof buu deeqaa dadka aada u cunaya tobanka neefna waxay deeqaan boqol qof toddobada neef araya ema shan iyo toban qof marka ay cunaan boqol iyo shantaa qof bay deeqayaan markaa way isu dheeli tirmayaan xaggaasi iska leegin marka hilibkoodii la eego toddobadii neef araya tuludiina la eego tuludii way istegayaan fain lam yajid haddii aanu helin ninkani arigii iyo de iyo ari iyo eshintoona qawama albadanata daraahima horta neefkiibuu qiimeynaya geelaha waa imisa waa saddex boqol oo dollar ka soo qaad daraacinti de waa lacagtii berigaa waxlagu kala iibsanaya imikaba ama riyaal dheh ama dollar wuxuun wadaraahima acaaman daraahimtiibuu haddana raashin u rogaya saddexda boqol oo dollar misay goynayaan dee midkiiba waxaad tidhaahdaa boqolkiiba shan gadbadood shan markaa saddex lagu dhuftay shan iyo toban gadbadood buu rogaya oo gadbadiiba tahay conton kiile waaya xaggaasu ukaxaynaya marka oo raashinimuu ka dhiganya wayatasadaqu bihi markaasuu dabeetana sadaqaysanaya shan iyo tobankaa gadbadood buu sadaqaysanaya ilaan ka door baa ka dardhashe isagaa ila cagaha dhigan waaye shan iyo toban gadbadood baa lagu fain lam yajid haddaba haddii aanu helin shan iyo tobankii gadbadood waa tusaaleheenii une macnaha intii raashinkiibu waayay saama can kulli mud can kulli muddin yawma mud walba maalin buu ka soomaya imise mud bay ahaayeen markaa imise nuskiilay ahaayeen tusaalaheena imika haddaynu sii wadano dee gadbadiiba waa boqol nuskiilo soo maaha markaa shan iyo tobamaad ku dhufanaysaa boqol waa imisa imise maalmood bay noqotay kun iyo shan boqoloo maalmood miya se way ka badanta kun iyo shan boqoloo maalmood dee ha soomo sawkii cagaadhigan waay waay fain lam yajid saama can kulli muddin yawma wallahu subxaanahu wa tacaala aclam